qaybta tobanaad barakooyinkee baa sugaya kuwa ilaahay dhegaysta ka fikir barakooyinka aad ku raaxaysan doontid haddii aad yehoba dhegaysatid weligaaba caafimaad fiican baa qabi doonta qofna ma jiran doono qof xumaan sameeyo ma jiri doono oo qof kastaba waad aamini kari doontaa xanuun murugo iyo oohin ma jiri doonaan qofna ma gaboobi doono oo ma dhiman doono asxaabtaada iyo reerkaaga way kula joogi doonaan noloshu raaxo bay ahaan doontaa cabsi ma jiri doonto dadku sii run ah bay u farxi doonaan sii koobaan kuwaa dhintay intooda u badan adduunka waa lagu soo noolayn doonaa faliimaha rasuullada afar iyo labaatan shan iyo toban waxaa ku qoran oo waxaan xagga ilaah ka rajaynaya waxyaalaha ay kuwan khudooduuba filaanayaan wayna inaad jiri doonto sarakicidda ay kuwa haqa ah iyo kuwa aan haqa ahayn soo sarakici doonaan boqortooyada ilaahi dhibaato iyo rafaad oo dhan bay jooji'in doontaa muujintii koob iyo labaatan saddex iyo afar waxaa ku qoran markaasaan maqlay cood weyn oo carshiga ka yeeraaye oo leh baal eeg rugta ilaa waxaa la jirta dadka oo isna wuxuu la deganaan doona iyaga oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa oo ilaah ku dhiisuuna wuxuu la jiri doona iyaga oo wuxuu ahaan doona ilaahood oo isna indhahooda ilmo kastu ka tirtiri doona oo dhimashoona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun doona waayo waxyaalihii hore way dhammaadeen